الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar inqimaasi ah oo ku bilowday camaliyad istishaadiye ah oo caawa mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada muqdisho ee villa soomaaliya barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dagaalo lagu dilay ku dhowaad toban ka tirsan maleeshiyaadka ridada oo maanta ka dhacay duleedka degmada qansax dheere in ka badan soddon ka tirsan maleeshiyaadka ridada oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ridada oo si cad u sheegtay inay si qasab ah ku ansixinayaan xeerka jinsiga ee gaalnimada ah ayna dhag jalaq u siin doonin qayladha'anta ka imaanaysa culimmada soomaaliyeed ee ka digaya halistaasi in lagu faano nasabka laguna liido dadka kale ee muslimiinta ah sidee u saamaysaa uquwada iimaaniga ah waxaad ku dhegaysan doontaan xalqada afar iyo kontonaad taxanaheena aan ku faaqidno arrimaha fasahaadiya walaaltinimada muslimiinta waxaa kaloo maqli doontaan munaasabad ay haweenka degmada jilib ku wareejiyeen agab loogu talagalay mujaahidiinta oo lagu qabtay gudaha degmadaasi xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno duulaan inqimaasi ah oo ku bilowday camaliyad istishaadiye ah ayaa caawa mujaahidiinta waxay ku qaadeen xarunta madaxtooyada ridada muqdisho ee villa soomaaliya wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya walaalkeen faysal xasan cali aad baad u mahadsan tahay ismaaciil allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ee caawa daqiiqado ka hor duulaan inqimaasi ah oo barakaysan ayaa ka bilowday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya duulaankan wuxuu bartilmaameysanaya madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya oo caawa mujaahidiintu ay dhowr jiha oo kala duwan ka weerareen ee camaliyad istishaadi ah ayaa dhacday kadibna ciidamo xoogan oo ku diyaarsanaa aagga ayaa jihooyin kala duwan uga soo taqadumay madaxtooyada waxaana la maqlayaa rasaas aad u xoogan oo isugu jirta garneelada garbaha laga tuuro qoryaha boobayaasha ah beka emka iyo aakaha ayaa isla dhacaya aagga oo idinna waxa uu noqday mandiqad dagaal saraakiisha mujaahidiinta oo aan la xihiinay waxay noo sheegeen in howlgalkan uu ahaa howlgal abaabulan oo ciidamada mujaahidiintana allah faldigii uu u suurageliyey inuu u dhaco sidii loo qorsheeyey howlgalkuna uu soconaya waxay noo xaqiijiyeen in howlgalka uu bartilmaamaysanayo xarumaha cadowga ee muqdisho si gaaraha madaxtooyada waxayna sheegeen in ciidamo xoogan oo cudud xoogan ah oo mujaahidiintu ay leeyihin inay caawa gudaha madaxtooyada iyo hareeraha madaxtooyadaba ka dagaalamayaan allahna aan ka rajeynayn inuu cadowga khasaare xoogan ku gaarsiiyo ee dad goobjoogayaala waxay sheegayaan in la maqlayo rasaas aad u xoogan oo hareeraha madaxtooyada iyo gudaheedaba laga maqlayo ee wararku waxay sidoo kale tilmaamayaan in ciidamada mujaahidiinta ay adeegsanayaan garneelada garbaha laga tuuro islamarkaana ay beegsanayaan dhismayaasha dhaadheer ee dabaqyada ah ee madaxda murtadiinta ay ku dhumaalaysanayaan waxaana saraakiisha mujaahidiintu ay noo sheegeen in markii ay camaliyadu dhacday kadib ciidankii mujaahidiinta ee aagaas ku diyaarsanaa oo idil ay jihooyin kala duwan uga taqadumeen madaxtooyada howlgalku hadda waa uu soconaya daqiiqado ka hor ayuu bilowday jawigana waa uu qasan yahay wuxuuna imaanaya iyadoo maanta ay xirnaayeen ilaa xalay ilaa maanta la xiray dhammaan wadooyinka muhiimka ah ee halbowlaha ee magaalada muqdisho cadowgan isagoo aanan garanaynin jihada looga yimid imika ay xabadu gudahooda ka dhex shanqartay allah ayaa ku mahadsan wixii faahfaahinaha dhegeystayaasheena waan usoo gudbin doonaa insha allahu tacaala الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى dagaalo lagu dilay ku dhowaad toban ka tirsan maleeshiyaadka ridada ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka degmada qansax dheere sidoo kale ku dhowaad soddon ka tirsan murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho qodobadaas waxaad ku maqlaysaan xubintii dhacdooyinka waxaana la diyaarah walaalkeen suweyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fudhiyeen inta u dhexaysa deegaanada hoosingow iyo taabto waxay nolosha ku qabteen askari murtad ah waana la dilay waxaana lagu magacaabi jiray maxamed sulub isla jubbooyinka kamiin ka dhacay duleedka deegaanka singaleer ee duleedka kismaayo waxaa lala beegsaday kolonyo maliishaad murtadiin ah waxyeelo kala duwan ayaana gaartay gaadiidkii ay wateen wilaayada baay qaraxyo maliishiyaadka murtadiinta lagula beegsaday duleedka magaalada baydhabo ayaa allah fadligii waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah isla wilaayada baay waxaa sii kordhaya khasaaraha ridada lagu gaarsiiyey dagaalkii saaka ka dhacday duleedka degmada qansaxdheere inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay sagaal askari oo murtadiin ah halka dhaawaca uu marayo toban murtad mujaahidiinta ayaana soo qanimaystay toddoba qoray iyo boosashkooda wilaayada banaadir waxaa faahfaahinno dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax xalay kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah lagula beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kolonyada la beegsaday ayaana ahaa waxaa loogu yeero maleeshiyaadka gorgor ee ay tababarto dowladda ridada ee turkiga inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay laba iyo toban askari oo murtadiin ah dhaawaca ayaana gaaray labaatan askari sidoo kale gaariga oo ahaa nuuca ciidamada qaada ayaa isna waxaa soo gaaray burbur xoogan xiisado colaadeeda u dhexeeya maleeshiyaadka ashahaadala dirarka ah ayaa ka taagan degmada bardaale ee gobolka baay kadib markii halkaasi ku dagaalameen laba maleeshiyo oo ka tirsan ridada iskuna haysta dhismaha maamulka ridada ee degmadaasi ilaa wareedyo ku sugan degmada bardaale ayaa sheegay in iska horimaad culus oo u dhexeeya labada maleeshiyo uu maanta uu ka dhacayo gudaha degmada taasi oo salka ku haysa habka loo maray nidaamka waxay ugu yaraan awood qaybsiga ee golaha deegaanka ee degmada bardaale khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho io dhaawac ayaa ka dhashay iska horimaadyada dhex maray labada maleeshiyo waxaana qof goobjoogo ah uu sheegay in iska hordhimaadyadii ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof halka sideed kale ay ku dhaawacmeen goobjoogahan ayaa sheegay in dhinacyada ay isku adeegsadeen hub culus islamarkaana uu jiro burbur soo gaaray dhismayaasha degmada degmada bardaalaan joogaa maanta shaqaaga weyn meesha ka dhacday waxay ka dhalatay bal golihii deegaanka oo lasu qabsaday golihii deegaanka iyagu waa dhistay leeyihiin dadkii kalena weydiisan yihiin qoryahooda ay wataan dhufaysay ku jiraan magaalada shaqaaqadeeda bal baasuuka lala dhacay oo qolada wasaaradda baasuukaay wadatay oo saalbooyin baasuukaa soo tuureen magaalada dhexdeeda danna waa dhintay danna waa dhaawac dadka dhintay laba qof hadda la sheegayay sideedna dhaawac waa xiisadaani colaadeed ee ka taagan degmada bardaale ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan iska horimaadyo kuwa la mid ah ay ka dhaceen degmada cabud waaq ee gobolka galgaduud taasoo iyadana salka ku haysay nidaamka waxay ugu yaraan awood qaybsiga ee golaha deegaanka ee degmadaasi deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada murtadiinta ah waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay isku dhacyada hubaysan kuwaasoo badanaa salka ku haya xeerarka ay ka soo manguuriyeen reer galbeedka saliibiyiinta ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka kooxda ridada soomaaliya haweeneyda lagu magacaabo sacdiye yaasiin oo goob fagaar ah ka hadlaysay ayaa ku hadaaqday hadalla istihzaa ku ah diinta islaamka islamarkaana wacad ku martay inay ansixin doonto waxa loogu yeero xeerka jinsiga ee ay gaalada u soo meerisay murtadiinta soomaaliya haweeneydaani ayaa sheegtay in xeerka jinsiga ay horgeyn doonto baarlamaanka ridada si loo ansixiyo haddii ay ka soo horjeestaan ay isaga tegi doonto magaalada muqdisho waxay sidoo kale u hanjabtay culimmada soomaaliyeed ee ka dhiidhiyey xeerkaani gaalnimada ah waxayna ugu hanjabtay inay ka qaadi doonto baasaboorada dibadda ah ee ay haystaan wa amaa haddii la diido dadka la tacadiyo oo waxaas ay ku dhacaysa haddaad diidaan adeer inay gaalada loo dhawaada maxaa u diidaysaan gaalaa loo dhowaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartun idinka idin haysataa iyadoo sii hadlaysay ayay ku baaqday in la gaaloobo islamarkaana loo dhowaado gaalada gaalaa loo dhowaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartun idinka idin haysataa ilahayna ka baq ilaahay ma ka baqaysaan sharciga gaaladaa isla aadina waxay ugu yeeraan xeerka jinsiga ayaa horey loo horgeeyey baarlamaankii hore ee kooxda ridada wakhtigii murtad farmaajo uu ahaa madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya balse xilligaasi lama ansixin waxaana laga yaabaa inuu ansixiyo baarlamanka dawaaqiidda ah ee hadda jooga maadaama guddoomiye ku-xigeen ay ka tahay haweeneydaani murtadada ah sidoo kalena ay mararka qaar noqoto kusimaha madaxweynaha kooxda ridada marka ay safarada dibadda ah ay jiraan xasan gurguurte iyo aadan madoobe xubintii dhacdooyinkana waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaad guuleed iyo qeybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa in lagu faano nasabka laguna liido dadka kale ee muslimiinta ah sidee u saamaysaa uquwada iimaaniga ah haddaba kusoo dhowaada xalqada afari kontonaad taxanaheena aan ku faaqidno arrimaha fasaahadiya walaaltinimada ka dhexaysa muslimiinta xalaqaadkan waxaa inoo soo jeediyay sheekheenna sheekh cazaam abu yaxya xafidahullah bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد waxaynu ku soo dhaajinnay xalaqaadka ku saabsanaa mufsidaatulquwa mufsidadii toddobiyo tobnaad ayaynu xalay ka soo baxnay oo ku saabsanayd alisqaa linnamaamiin waxaynu caawo ka bilaabi doonaa ta siddeed iyo tobnaad oo ku saabsan altafaakhuru bilansaab qofka walaalkaa in nasabkaaga aada ugu fahantin waxay keensanaysaa in walaaltinimadii dadka muslimiinta ka dhexaysay ay fasaado allah tabaaraka wa tacaala dadka bili-aadanka markuu abuuray wuxuu allah tabaaraka wa tacaala ka dhigay lab iyo dhadig ayuu ka dhigay aadam calayhi salaam oo lab ah iyo xawaa oo dhadiga kadibna way tarmeen way baaheen waxay noqdeen shucuub iyo qabaa'il ayay noqdeen shucuubtaas iyo qabaa'ilkaasna waxaa looga dhigay lixikma xikmadaasna allah tabaaraka wa tacaala baa inoo sheegay oo ah litacaarafu in laysku garto keliya ayaa qofkana ree hebel u yahay qofkana ree hebel uu yahay laakiin laysugu faano oo ree hebel iyo ree hebel laysugu faano allah tabaaraka wa tacaala habay yaraatee qabaa'ilka iyo cashaa'irta iyo shucuubta uma abuurin waxaa lagu kala fadli badan yahay lagu kala qiimo badan yahayna allah tabaaraka wa tacaala wuu inoo sheegay waxa weeyaan ina akramakum cinda allaahi atqaakum qofkii karaamo raba waa inuu noqdo taqi alla tabaaraka wa tacaala ka cabsanaya kala liido hadduu allah tabaaraka wa tacaala ku xidhan yahay oo ilaahay cilaaqadiisa uu la leeyahay ay wanaagsan tahay waxba yaraatee ay yeelaysaa ma jirto in adduunka lagu liido waa casiis cinda allaah waa casiis fi dunya wa fi alaakhira hadduu yahay taqi alla tabaaraka wa tacaala ku xidhan uu yahay kan wax liidayana hadduu yahay mid ilaahay tabaaraka wa tacaala alla kacabsigiisa ka dheer oo ka fog waxaa u tala sahaba yaraatee ma jirto inuu maanta qof muslima liidayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina allaha qad adhaba cankum cubiyata aljaahiliya wa faqraha bilaabaa muuminun taqiyun wa faajirun shaqiyun wannaasu baniu aadam wa aadamu min turab wuxuu rasuulku leeyahy allah tabaaraka wa tacaala wuxuu idinka qaaday oo idinka kaxeeyey kibirkii iyo nakhwadii xumayda liidatay ee jaahiliyadu ay wadatay dadku waa laba qaybooduun waa muumin alla tabaaraka wa tacaala ka cabsanaya iyo faajir shaqiya oo goondaraystay un weeyaan dadkuna waxay isugu faanaan haba yaraatee ma jirto limaadaa aan isugu faani karin qof maanta nebi aadam calayhi salaatu wasalaam laga xiga ma jirto aadam haddii lagu abtirsadana aadam waa loo siman yahay aadam haddii loo siman yahayna aadamka loo simay waxaa laga aboor maxay carro iyo dhoobo ayaa laga aboor carradaas iyo dhoobadaasna midda leeyahy midbaa ka qorax badan haba yaraatee ma jirto midda leeyahy midbaa ka sharaf badanna ma jirto waa dhoobo iyo dhoobo ween qofka muuminka marka waa inuu noqdo qof iska ilaaliya inuu qabiilkiisa iyo reerkiisa ku faantamo hadduu ku faantamona waxay keensanaysaa in fasaad uu ka yimaado oo quwadii iimaaniga ahayd qofku wuxuu ku faantami karaa haddiiba ay bannaanta in lagu faantamo sharafta isagu uu leeyahay oo ah alla ka cabsi taasna inuu ku faantamo ma bannaanaba waa shay mamnuuca oo xaaraana falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu man ittaqaa alam tara ila aladiina yusakuuna anfusahum bal illaahu yusakii man yashaa walaa yudlamuuna fatiila qiso cajiib leh ayaynu sheegi doonaa caawa qisadaasi waxaa weeyaan ubay ibnu kacab rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ka wariyey imaamu axmed baana fii musnadihi ku soo saaray culimmada qaarkoodna aharkaas way tasixiiyeen wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay cahdigii nebi muuse calayhi salaam ayaa laba nin isku faantameen markaasaa wuxuu yidhi mid ka mid a ana fulaan ibna fulaan xataa cadda tisca macnaha wuxuu yidhi anuu hebel baanahay oo ina hebel baanay oo awowgay waa hebel si u sii waday sagaal awow ayuu tirsaday faman anta ilaa umma laka ayuu kuyimkaas adiyaa tahay walkaas abtirso ayuu ku yidhi ninkii kale uu abtirsada wuxuu ku yidhi ana fulaan ibnu fulaan ibnulislaam ayaan hay maana anuu hebel hebel baana nin muslimana waanahay intaas bas ayuu sheegtay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u soo waxyooday nebi muuse calayhi salaam waxaana lagu yidhi waxaad ku tiraa labadaa qof ee nasabkooda midba si ugu faanay waxaa ku tidhaahdaa ama anta ayuha almuntami aw ilmuntasib ilaa tiscatin fi nnaar fa anta caashirhum ninka sagaalka tirsaday sagaalkuu tirsadayba waa ahlu naare waxaad ugu bishaaraysaa ka tobnaynaya inuu yahay ee naarta ku tobnaynaya inuu yahay waxaa kaloo ku tidhaahdaa ninkii labada qof sheegtay ee inta kale islaamnimada ku xidhay ama anta yaa hada almuntasib ila itnayni fi ljanna fa anta haalituhumaa fi ljanna waxaa ku tidhaahdaa maxay ninka labada ku abtirsadayow labada aad ku abtirsatay waa ahlujanno weeyaan adiguna ka saddexaynaya ayaa tahay bilaa caleyk haddii aan ku faantano ka waran ama dadkii qaarkood ay ku faantamaan aabbayaal laga yaabo kulligood inay wada harnaar yihiin in laga yaabo oo faxmun min faxmi jahanamo ah ayaa laga yaabaa in lagu faantamaayo oo dad kale oo muslimiina lagu liidayo oo lagu baabiinayo qofka muslimkaa ciduu ku faantamayo waa inuu iska fiiriyo qofka muslimkaa hadduu idhaahdo waxaan ku faantamaya aabbayaal fadli badan dad culimo ah dad sharaf leh haddaad tidhaahdid oo adiguba aana sharaf lahayn oo adiguba aana diin lahayn waxaa waxay kuu tarasa haba yaraatee malaxa inuu nebi nuux dhalay waxba may tarin oo aabbihii waa nebi ambiyaduna waxay ka mid yihiin dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala abuuray kuugu fadliga badan leh ay ka mid yihiin maxaa markaa u tartay inuu nebi nuux inuu nebi nuux dhalay maxay u tartay waxba may tarin sooma waxba may tarin kuwa aad ku faantamayso haddii ay yihiin kuwa markii horeba ahlunaar ahaana way kasii daran tahayo way kasii liidantaha ilaahayna tabaaraka wa tacaalaa haba yaraatee wax nasabka uu ku xidho ma jirto qof amaba aayad qof nasabkiisa lagu ammaanay haba yaraatee ma jirto haddii hataa adilada qaarkood la arkay in nasabka qofkan uu galayo lagu ammaanayana waxaa lagu ammaanaya waxa weeyaanuun waa dad alla kacabsi iyo taqwo isku raacay oo taqwadana la ammaanaya mooyaane nasabkan lama ammaanayo macnaa shay la ammaanayo maaha rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay in allaha waxaa ileeya an tawaadacuu xataa laa yafqara axadun calaa axad walaa yabqi axadun calaa axad ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ii waxyooday inaad tawaadacdaan oo qofna qof aanu u faanin qofna qofka kale aanu ku xadgudbin haddii la faantamayo meesha lagu faantamaya la aado meesha lagu faantama waxa weeyaan waa meelaha cadowga laysku hayo weeyaan halkaasaa waxaa la rabaa haddaad wacdara muujinaysid oo aad odhanaysid maxaa idhaahdaa alyowma yowmu rudac waana ibnulakwa haddaad odhanaysid halkaasaa laga raamaana halkaasuu maxaa idhahdaa saxaabigaasi uu ka yidhi maxaa la idhahdaa ana ibnulakwac uu ka yidhi oo qofku maalintaasoo kale ayuu u baahan yahay in awooddiisa iyo bannaanka uu soo dhigo cidda loo faantamayana de muslimiin maaha markaas ee maxay yihiin waa gaalo weeyaan maana gaalaasaa markaa loo faantami karaa mooyaan laakiin qofka muslimkaa waxaa la rabaa inuu iska ilaaliyo iska waardiyeeyo in uu dadka muslimiinta u faantamo hadduu dhacdana oo ay dhacdana maxay noqonaysaa shay fasaadinaya oo huwadii fasaadinaya maalin kasta markaad tidhahdid ma kii ree hebelba aad tidhaahdid ma boonkiiba ma midgaankiiba markaad tidhaahdid oo noocaad u hadashid waxaa dhacaysa walaalkaagii inuu garabkaaga ka baxo colaad ay timaado laga yaabo daamaad inay ka dhashaan haddii shalay toole baadiye aad joogi jirtay oo dad jaahiliya aad ku dhex jiri jirtay oo waxaan ay wax weyn la ahaan jirtay niyo maanta waxaad matalaysaa dadkii dad ka duwan baad matalaysa dadkaaad matalaysid ee iimaanka aad ku matalaysid iimaanka aad ku matalaysaa kaa muuqdo ha noqdo qofka waxaad ku liidaysaa kufrigiisa shirkigiisa macaasidiisa iyo liidnaanta uu ku jira ha noqoto laakiin uu ree hebel yahay ha ku liidin haddaad ree hebelnimo ku liididna waxaad ogaanaysaa inay tahay shay adiga kugu soo noqon doona sababtoo ah qofka shaygan qofka ku liidi alla kacabsigiibaa ka maqan qofkii alla kacabsi laga waayena aakhiradiisii way burburtay way baabaaday waa shay lahobo taasi oo xaqiiq ah weeyaan marka qofka muslimka inuu iska dhowro iska ilaaliyo weeyaan dadku way siman yihin oo waxay u siman yihin nebi aadam calayhi salaatu wasalaam oo wada dhalay waxay u siman yihin allah tabaaraka wa tacaala oo keligii bay caabudaan waxay u siman yihin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo keligii baa rasuulu ah waxay u siman yihin kitaabka alla tabaaraka wa tacaala oo waxyigaasunba hagaaya cid kaloo haba yaraatee cid ka xigtana ma jirto kitaabka waa loo siman yahay rabbunaa waaxid wa nabiyunaa waaxid wadiinunaa waaxid wa kitaabunaa waaxid wa qiblatunaa waaxida cibaadaadka aynu samayna dhammaantood hadda waynu simanay qabiil haba yaraatee layidhi idinku waxaad tihiin laandheerayaal intaasoo gaar u tihiinoo cibaadaadkaasaa gaar u leydin haba yaraatee ma jiro qabiil layidhi idinku waa liidataanoo laangaab baa tihiine salaada bas baa laydinka rabaa saka laydinkama raba layidhi haba yaraatee ma jirto shay kastoo marka waajib diinada haddii loo siman yahay alla agtiisana loo siman yahay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo cilaaqada iyo rumaynta loo rumaynayna loo siman yahay kitaabka ku dhaqankiisana loo siman yahay waxaa laysugu faanaya maxay tahay ee loo fasahaadinayo oo quwadii iimaaniga ahayd loo fasahaadinayo waa shaydaannimo uun waa ibliisnimo uun waa shaqo ibliis uu wata uun weye wax kaloo haba yaraatee ku jiro maleh allah tabaaraka wa tacala hayna badbaadiyo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa shirkiinnu qabada ee dhowaan soo ilaaday nabadoonnadii khudbadaha ka jeediya waxaa ka mid ahaa malaaqa cabdulaahi maxamed yare malaaqa beesha hadame الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهد أمانتي أن سغناتي مهد أنكوب مان إلهي الله أن معد الله سبحانه وتعالى بعدش وليبا ما نغاني dadkii makaankan sharafta badanoo kange ha qaalqaali ha agaasimi oonka horreyd xarakat shabaab almujaahidiin qiiboja shalduwan angmaa nagaani walibaasan lena jazaakum allahu khayran arangeediyeedan qiimo badan a suubidan ilaahay subxaana wa tacaala waliba siin weydiyaane ani ilaahey helkeysagnin haytan siin fududaay ilaahina siinka aban subxaana wa tacaala ilaahay siinka dheka to ilaahay subxaana wa tacaala isanka dhawaadasa xafladan tanga hortiya kolley waliba jirtay inay culimmadii soomaaliyeed gaar ahaan culimmadii gobolada oo ardayda walaayada ka dhaqanta kukooy inay ardayda hasaareen bayaan diini ah bayaankaas oo waqti eed iyo eedliinka baahanayna habahi marka insha allahu tacaala bayaankiisu ay waliba lena sidaiisan han saarteen oo ilaahi subxaana wa tacaala kitaabshay iyo sunnadiis uuna ka aragnay iyo aan qaadani dadkii noo dambeeyon insha allahu tacaala saasi kadaalika waan geesiyaan waliba kale ardayda qaadadaane maxalkan kanga ku qaadadaane maadaama dadkii noqaabadii soomaaliyeed ardayda walaayadka ka noolay badiinsho biryaan antiyoona shirkadahayan shararkii sugaay waliba hakubahay bayaan hakubay bayaankii hakubay usuun insha allahu qaadadaan usuun arday waliba ta'kiidiyohaye kii culimmadii horansaarti yaa usuuna ta'kiidiyohay walibaan arday insha allahu tacaala aan la nagadaane guud haan umadii una metelaani yaan lanagdaan gaaraangatan waliba kale lanagdaan wakhaasatan anatilanka hadlo aha waliba metelohaya beelal eraw hadama marka taas insha allahu tacaala la godoogni jazaakum allahu khayran yasan lena intaan ku baytan kale dadkii oo haayeen ya wali lena ah xaqana wal idaay baadalkan wal idaay ayning idaay lang ihilshe ning idaay culimmada islaamka ning idaay xaqii sugahay si usan edii ummada soomaaliyeed waliba lahaa aylasan maraababine qaadada dadkii qaadada waaye oo dhana kale arday ad raho gaalada aan gacan haatidi raha oo rahaano gaaladaas arday warsho qaadadan waliba lenaa yada walsiinka idaana mabana liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayinatin lanki geeka yado sawa liinka idaay waxaga liinka idaay baho gaaladan baha uso oh xaqeen edi ling idaaya hilaagsami saasaan ardayda xaqiiqada ah geeka udurdaarma jara marka insha allahu tacaala ummado guud ahaan taasaan lena eetan kale de kolba arday aad beelo soomaaliyeed si la ogi waliba arday dadka dhamma ka jara naman ilaahay shareecadaas ku barmay arday aada murtadiin ah beelwelba ka jaraan beelwelba ka jaraan dadkioo waliba aan darey farmiin ilaahay subxaana wa tacaala ku obsada ilaahay ku obsada diinka hangnagada diinka hangnagada tomon ionayto dhoorsana ya gaala artuuran haytan walgeeka gaala hormaraya suubidi oo wadankan soomaaliya ku suubidi mal aragohay xaqiiqadii naaqis baa ka jara waliba xaqiiqan arago haytan hata waqtiginka dambeey ani ciidanka intaad la tababaray walla ka qaado waayay tuutagii arday aad la siibay macuusil galladahay macuusil galladahayo tuutagii oo laku rooro jari oo laku heybaysada jari anti la dhaki ani hata macuusla qaadadahay macuustiya walqobadaas laleeyahy marka waaba nacasnimo meel ingiliiditi iyo nayto daraaw meel ingiliiditi iyo waltarnimo daro meel ingiliiditiyo marka walibaasan leenaa tawbi furun tawbu ila allaah tawbu ila allaah yaasan leena ilaahay in tawba sheena ilaahay in tawba sheena hadiisan ilaahay inin tawba sheegnana waliba xaqiiqa ogaadasana ani muslum ilaahay subxaana wa tacaala wal an yoboohi walows an yoboohi naata guul an yoboohi gaalan ilaahay an yoboohi dulli ilaahay an yoboohi xaqiiqadii saaso wala yaroo shilme eh oo meelo lagu jeedo ay aysan dafnay eedasi inga ka joonteen xaqiiqadii waliba waha haan eedo fiiriyaasan yasiinku tabaayan eedo fiiriyaasan asiinku tabaayan sidii afghanistanba ku dhiidi oo kale aniisan angnagana isdabaqowdasan lena naasiriinkan haadafani haddiisan geeka muslantan tasingnariisa haadafani marka walibaasan lena ilaahi subxaana wa tacaala antoo busheena dadka kale oo muslimiinta ah raayada bojehersidahay neemo badan ilaahi subxaana wa tacaala sansiy haasataana markhaati ku etiin qabiil qabiil an isleeyi jarteen humaan kasta iskalkahi jarteen geek waliba argo haytaan in isin shal badbaadeen ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiintan sinshaal badbaadiyen adag waxay tahan mujaahidiinta garabsho nagada mujaahidiinta garabsho nagada mujaahidiinta macasho nagada kitaabka ilaahay langna malku higa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala langna malku higa lang allaala langi kitaabkaas in gargaara iyana kornagade wali hanuun la jeeli ah ani qofba qofka kale usuku sarmara usuku sarmara hanuun la jeeli nabigu calayhi salaatu wasalaam yanin sheegi kitaabkan ani qoomna koranka kahaw qoomna hoosanka dhiyaw marka insha allahu tacaala lankaste oo kitaabkan geeka garabshay ku baho aramo kale kakaha usi hoos mare wajazaakum allahu khayran kelimadii intaasaa koobe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتوفيقا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa degmada jilib waxaa lagu qabtay munaasabad haweenka degmadaasi ay ku wareejiyeen agab loogu talagalay mujaahidiinta munaasabadaasi ugu horreyntii waxaa ka hadlay sheekh maxamed abu cabdalla waaliga wilaayada islaamiga jubbooyinka الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستجرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بعدله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وبعد الله سبحانه وتعالى أيان أمها النقيا ما هذا ألا كذب وحان أمها النقيا gabdhaha soo diyaariyay munaasabadan waxaan kaloo u mahadnaqayaa mahadda alle kadib maamulka degmada jilib ee dhammaan madaarista kala duwan iyo maraakiista iyo macaahidda ka qayb qaadatay xamladan waxaan leenahay dhammaan ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro juhuuddiinna maantay waxa meeshaan ka muuqda wax la dhayalsan kara ma aha waa juhuud aad iyo aad u badan gabdhaha wilaayada jubbooyinka khayr allaha siiyo xamlada bilowgeedii waa la garanayaa juhuudda ay bixiyeen dhammaan degmooyinka oo dhan hadday noqon lahaayeen lacag caddaan ah iyo hadday noqon lahaayeen caagado buskud dhar dhagabka ciidamada ilaahay khayr ha siiyo juhuud fara badan baa waagaas baxay haddana maantay gabdhaha reer jilib kaalinkii koowaad bay galeen baan isleenahay waxa meeshaan ka muuqda hal degmo inay bixiso waxa weeyaan qariib bay ila tahay maalmo gudahoodna ay ku diyaariyaan ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeya ka abaalmariyo waxay ku tusinaysaa quluubta iyo waxa weeye tacaadufka iyo garab istaagga mujaahidiinta ay garab istaagsan yihiin dadka ku dhaqan iyo gabdhaha ku dhaqan wilaayada jubbooyinka gaar ahaan degmada jilib ayayna tusinaysaa intaas kadib xamladan gabdhuhu ay wadaan ayna la garab taagan yihiin walaalahooda mujaahidiinta ha ogaadeen alaabaha ay bixiyaan inay farxad iyo reynreyn iyo waxa weeyaan qalbisamaan iyo duco iyo waxa weeyaan wax badan inay waxa weeyaan ka helayaan walaalahooda mujaahidiinta wiilasha furunta ku jira waxa ay dareemayaan markay alaabtan u tagaan way ka duwan tahay dadka magaalooyinka jooga waxa ay dareemi karaan markii loo sheego la yidhaahdo alaabahan gabdhaha walaaladiinna ah ee ku dhaqan deegaankaas baa idiin soo dhiibay farxadda iyo reynreynta iyo ducada iyo waxa weeyaan haddee nin hadde walaashii iyo gabdhihii mujaahidiinta iyo hooyadiis iyo waxa weeyaan xaaskiisa ay garab taagan tahay waxa weye waxaan isleeyahay hore inuu u socdo mooye gadaal ma soo aadayo ilaahayna ha idinka abalmariyo gabdhayahow juhuudda aad bixiseen hal degmo intaanoo agaba maalmo gudahood inay ku soo diyaariyaan waxa weeyaan waa shay wallaahi dadnimo iyo waxa weeyaan waxay ku tusinaysaa mabda'a iyo caqiidada iyo juhuudda iyo wax aad ku bixinaysaan kelimadda ilaahay koryeelkeeda agtiinna wax walba oo aad awoodi karteen inaydan hakran baa meesha ka muuqata ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro waxaan xasuustaa bilo ka hor halkan baabuur ina tareeya laga raray oo lagu raray buskud iyo dhar iyo alaabo kala duwan oo laga soo aruurshay wilaayada jubbooyinka dadka ugu badan oo alaabahaas bixinayana waxaa ugu badnaa baan isleeyahay gabdhaha reer jirib dhammaan degmooyinka o dhanna way ka qayb qaateen walaalada mujaahidiinta ee furunta ku suganna waa loo geeyey aad iyo aad bayna u soo duceeyeen aad iyo aad bayna u mubaarakeeyeen marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmariyo maanta qalabka meesha aad ku soo diyaariseen aad ugu talagasheen walaaladiinna furunta ku jira waxaa ka mid a caagado kun caagadood oo maalmo gudahood lagu diyaariyey habaysan kuwii biyaha lagu qaboojinaya ah oo ay ugu talagaleen weliba qaabka ciidamada mujaahidiinta inay ku jabhadeeyaan baa loogu talagalay baansir saasoo kale go'yaal dhowr boqol gaaraya cimaamado funaanado buskud boqol iyo labaatan loor oo buskuda halkan ka muuqda oo buskudkii hadde waxa weeyaan bilooyin iyo sanooyin ooli kara oo loogu talagalay macnaha inuusan isbedelin waxaa hortayda yaalla timir oo waxa weeye intaas oo kartoon waxaan isleeyahay baawur dhan bay buuxin kartaa waxa weeyaan kartoomada meeshan yaallo timirta ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo juhuuddan aad bixinaysaan weliba waxaa kaloo halkan yaalla shandarawadihii maadaama robab ay jiraan kinaacana meelaha qaarkood ay ka bilaabatay shandarawada halkan ka muuqda oo loogu talaga mara kinaacada khayr allah idin siiyo allah idinka abaalmariyo juhuud aad bixiseenna ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan labanlaab ha idinkaga dhigo dembi dhaafna allah ha idinkaga dhigo miisaanka xasanaadkana allah idiin saaro ilaahay subxaana wa tacaalaana maalkiina ha barakeeyo meeshaad ka soo bixiseenna bedel khayr qaba ayaan idin rajaynaynaa walaalada huquurta jooga ee aan isleenaha waa idinka khayr badan yihiinna mar walba alaabtan ay u gaarto mar walba ay buskudkaas cunayaan alaabahan ay isticmaalayaan ducadooda waa joogto marka waxaan isleeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan khayrkan iyo nasrigan iyo guushan ilaahay mujaahidiinta uu siiyey waxaaba ka midaba in saqiir iyo kabiir yar iyo weyn dadka muslimiinta ay ku dhaqaan wilaayaadka garab istaagga ay garab istaageen walaalahooda mujaahidiinta ducada maalin walba la akhrinayo masaajidda waxa weye laga ducaynayo qunuudka la wado waxa weye gabdhaha muslimaadka ayo waxa weye har iyo habeen u soo jeeda caagadahan tolitaankooda iyo agabka diyaarintiisa dhammaan dadka isku qalbiya hal dhinac loo wada jeedo ayaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu abaalguday inuu nasri iyo guul degdega uuna siiyo meel walba iyo mowqic walba iyo meel walba oo la isku qabsadana waxa weeye mujaahidiinta ayaa libinta yeelanaya marka insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala hana sugo ilaahay subxaana wa tacaalaana gabdhaha waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay barakeeyo diintooduna uu ku sugo wasaabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaat waalard makfiro iyo jannada ilaahay subxaana wa tacala agtiisa qof walba ha raadiyo ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta naftiisa ha ka gato ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa iyo maalkiisa qof walba ha hormariyo dhammaanna aan isku kaashanno kelimadda ilaahay koryeelkeeda haadaa wabilaahi towfiiq intaa kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo kelimaad ka jeediyey haweenkii agabkaa wareejiyey halkan waxaannu ka soo qayb gallay flad hablaha muslimaadkii u soo diyaariyeen ragga mujaahidiinta ah ee walaalahooda ee sufuufta ku jira oo aad u fara badan oo aad u qiimo badan alxamdulilaah rabbialcaalamiin allaha waxaannu u weydiinaynaa inuu inamadana ku anfaco hablahana ajarkooda uu siiyo ilaahay subxaana wa tacaala u labanlaabo alaaba aad iyo aad u fara badan oo noocba nooc isugu jirto aad u qiimo badan waxaannu u sheegaynaa dadka cadowga ilaahaya waxa weeye annagu waxaannu u taagannahay dulmi uma taagnina ilaahay kitaabkiisa iyo tawxiidka iyo mujaahidiinta ayaannu u taagannahay xoog iyo xoolana waa la dhinac taagannahay naf iyo maalna biidnillaahi albaari meel kale aadi mayno wixii aan allaha kitaabkiisa munasalkaa iyo sunnada rasuulka ku salaysnayn annaga agtayda waxba kama aha mana danayno mana eegno waxaannuna uga soo baxnay oo waddankii uga nimi in ilaahay kitaabkiisu kor noqdo wallaahay baan ku dhaartee haddii nala laayo iyo haddii nala daayo iyo haddii kale inaanaan kala jecladan xusnayayn ayaannu nahay haddaannu dhimannana allaah baannu ka rajaynaynaa janafardoosa aclaa ilaahayow naga aqbal haddaannu loonnahayna kitaabka ilaahay ee dhirta hoosteeda iyo lagu kaajayo gaalada la siinayo iyo maxay tay kalluunkayga iyo macdantayada gaaladu guranayso iyo gabdhaha muslimaadka ee jeelalka ku xidhan iyo inamadayada ku xidhan ayaannu u taagannahay ilaa aannu qodis ka xirayno kitaabka ilaahay xukunnoona isma taagayno gaalaha loo sheego naagaha murtadaha waxaan leeyahay iyo odayada sirqooyinka ee baqbaqlahow allaahiin u toobadkeena allaahiin u toobadkeena haddaad diiddaan sow maaha mindhibaynaga dhexays waxaan walaalahay u dardaarmayaa ragga sufuufta inay sabraan inay dhexanta ku sabraan inay xabadda ku sabraan inaannu macooda iyo garabkooda ma naf iyo maalba la nahay oo aanaan xagna uga jeysanayn intaasa waana salaamaya aad iyo aad baan u salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
nimcadan ilaahay subxaana wa tacaala u namanka siiyey ee maanta horteenna taalla waa mid ilaahay subxaana wa tacaala uu namakansiiyey ee ma ahan midaan xoog iyo xeel ku keennay gabdhaha muslimaadka ee soo aruuriyeyna ilaahay subxaana wa tacaalaa ajir xasanaad badan allaha ka siiyo intii u istaagtay intii qabatay ilaahay subxaana wa tacaalaa maalinka qiyaama allaha ugu shafeeco oo abaalmarinteeda allaha siiyo maalinta liqaawinya ilaahay baa ku mahadsan oo meesha isugu kaga keena annagoo muslimiin ah ilaahay baan u mahad celinayaa wiilasheen iyo walaalaheenba waxaan la garab taagannahay hiil iyo hooba wuxuu ilaahay gacanteenna geliyey waan la taagannahay diyaar baan u nahay gaalo waxaan diyaar u nahay inaan habeenkina habaarno maalintana aan shaqayno maarata ilaahay darti aan u shaqayno insha allah wax alle wuxuu ilaahay gacanteenna soo geliyana inaan wiilasheenna ku taageerno waxaan gaalo waxaan u sheegayaa hooyooyinkeenna gabdhaheenna wiilasheenna aabbayaasheen inaan idiin dhaarsanna oo anigaas cimrigaas la ego baday iyo habar iyo gaal wixii isha aan saaroo gaal ah ilaahay iidanka anigu waan ku fil lahayba hal xaboo gaal haddaan arko ama habara ama odaya anagoo islaanoo waayeelaaba ku filan waxaananu ku soconnaa annagu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisu inay kor noqoto lacib iyo lahwi iyo magacraadisna uma soconno lilaahi baan u soconaa ilaahay dartiis subxaana wa tacaala waxa weeyaan arrinka iyaguna waxa weeyaan ixdal xusneeyeyn imaa in adduunka lagu xukumo kitaabka qur'aanka iyo raayada tawxiidkuna ay wada gaadho waa imaa inaannu dhulka hoos marno oon shahiidno oo ilaahay subxaana wa tacaala shahaado nagu arsuqo marka waxaan u sheegaynaa gaalada wallaahi bilaahi tallaahi iskadaa raggayaga dumarkaygu way dhaarsan yihiin xamlada a soo qaadeenna cadhaanu ka qaadnay waxa weeyaan dad hurday baa baraarugay xataa iskadaa dadkii hore u baraarugsanaa laakiin dad cusub baa baraarugay oon waxba ogayn waxaana weeyaan wixii iyo kaartadii aa wadateen way idinku qallibantay qabaa'iladii soomaaliyeed way kaceen dumarkii muslimiintaha way kaceen maanta lama kala harayo jihaadkan waa kii laydinkaga xoraynaya ardu soomaal insha allah biidnillaah waxaanad ogaataan ina ku khasaarteen kuna khasaari doontaan insha allahu biidnillaah waxaannu rumaysannahay annagu allah subxaana wa tacaala xujo cad uuna siiyey oo kitaabka munasalka ee muxkamka ah li'anna maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala dad muslimiino ayuu naga dhigay ilaahay baana subxaana wa tacaala na soo waafajiyo na fahansiiyey iyo haddaad diyaarada soo kicisaan iyo haddaa ciidamo isu keentaan midna wallahina hamigayaga iyo maxay haytay higsigayaga nagama hor joogsanaysaan ogaada laakiin allah subxaanahu wa tacaala dagaal kastoo a soo qaadaan iyo xamlo kastoo a soo qaadaan ina ku hungoobaysaan oo maxay tahay aa ku jabaysaan oo hasiimo iyo dhabarjab idinku noqonayso allah subxaana wa tacaala ayaa maxay haytay taa noo caddeeyey ragga mujaahidiinta ee sufuufta ku jirana waxaannu u sheegnaa inay ka dambeeyaan dumar garab taagan oo maxay haytay gabadh walba inankeedii iyo ninkeedii iyo waxaanku udhi walaalkeed iyo ehelkeedii tii aanay ku jirin xataa u toos tashkiilinayso ay ugu yeedhayso markaa waxaannu leenahay sabra walaalayaal guushina way dhowdahay insha allah biidnillaah soomaaliya lagu xoraynaya way dhowdahay waana nasriga sidoo kale waxaa halkaasi kelimad kooban ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid muudde oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga waxaa maanta halkaa ka muuqda iyo xafladdan waa wax ilaahay loogu mahadiyo oo gabdhuhu ay soo diyaariyeen oo ay ku garab istaagayaan diinta difaaceeda waxaa runtii muuqda dowrkii ay ku lahaayeen gabdhaha muslimaadka maanta wuu muuqdaa dowru nisaa fii jihaadi alacdaa maanta wuu muuqdaa maxaa yeele agabka halkaa yeella weliba gabdhuhu waxay ku jihaadeen waxa way bilmaal maalkii bay ku jihaadeen oo maanta ay soo diyaariyeen waxaana arrintaa keenay waa xubullah waa jacayl alle ay jecel yihiin umma haddana mujaahidiintu ay jecel yihiin ay garab istaageen waxaa keenay waa iimaankooda waxaa keenay inay gabdhuhu diyaariyaan waa nimcada alle uusi ee maalka shukrigiisana ay la imaadaan maxaa yeele maalku waa in la bixiyo alla wuxuu le haa antum haaulaa'i tudcawna litunfiquu fii sabiili illaah wa anfiquu fii sabiili illaah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waxaa keenay inay gabdhuhu maanta bixiyaan hantida intaa la eg waxay doonayaan jannada alle waa waddo gaarsiin muxuu ah gabdhaha wadda ma jannada waa dariiq muwasil ila aljanna waa wax ilaahay looga mahadiyo tusaale haddaan soo qaadanno gabdhihii mujaahidiinta ee salafka ahaa saxaabiyaadka gabadha la yidhahdo ummu camaara nusaybata binta kacb alansaariya gabarh saxaabiyad waad garanaysaan iyo taariikhdeedii gabdhihii horey ka mid ahayd baycatulcaqaba ayay ku jirtay gabadhaas uxud bay ka qayb gashay waxa way xunayn bay ka qayb gashay xudaybiyay ka qayb gashay yamaama wacdarihii ugu weynaa waxay muujisay uxud iyo yamaama nabigay garab istaagto ay difaacday bal gabadhaas umu camaara taariikhdeeda akhriya waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafreebka wararkana caawa wanageynta الإسلام بشرى إننا